Wasaaradda Waxbarashada Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Xukuumadda Federaalk Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ka daahfurtay shirka wadatashiga iyo ansixinta qaab dhismeedka manhajka xanaanada caruurta qaranka Soomaaliyeed oo socon doona muddo saddex cisho waxaa ka qayb galay shirka kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada agaasimayaasha horumarinta manaahijta xukuumadda federaalk Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada xubno ka socday gobolka banaadir iyo marti sharaf kale maxamed xasan mukhtaar agaasimaha horumarinta manaahijta wasaaradda waxbarashada ayaa ka warbixiyey ujeedka shirkan maanta waa maalin kaloo shaqo muhiim aan u fadhino oo aan rabno hadduu ilaahay idmo labo dokumenti oo ummadda soomaaliyeed ay leedahay oo wasaaradda ay diyaarisay in aan ka tala bixino oo aan aan ansixino ayaan rabnaa marka keliya waxaan rabaa inaad ogaataan mas-uuliyadda iyo culayska howsha aan qabanayno inaan isla ogaano ummaddan ku dhow ka malyan tirakoob fadhiya hadda ma jiro laakiin malyan kor waa u dhaafta ummaddaas ayaa waxaan rabnaa inaan matalno annagoo wakiil ka ah inaan dukumentigan u ansixino marka waxaa la rabaa dukumentigaas inaan aad iskaga fiirino oo si fiican u akhrino tala badan aan ka bixino runtii waa xanaanada waxbarashada xanaanada carruurta waa waxbarashada xanaanada ama waxay dhahaan waxbarashada hore ee ka horeysa dugsiga ismaaciil yuusuf cismaan kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada ahna agaasimaha hiddaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in muhiimad weyn u leedahay caruurta soomaaliyeed qaab dhismeedka manhajka maanta madal kalean u joognaa oo ah madal muhiim ah annaga soomaaliya waxaa xanaanada carruurta beddelkeeda waxaanu ahaan jirtay oo weliba inta badan hadda soomaaliya ku tiirsanaan jirtay dugsiga qur-aanka kariimkaa oo qofka markuu yidhaha ilmaha la geeyey dugsiga kadibna saas maaragtay uu ugu gudbo marxaladihii kale annaga markaan yareen waan xasuustaa iskuulka laysma geyn jirin laguma ogolaan jirin ilaa aad ka gasho imtixaan qubuul ama ogolaansho oo ah inta qur-aanka inaad xafisan tahay qoraalka aad qori karto ayay ahaan jirtay oo maaragtay lagu weydiinaayo markaa kadib aad ku baasto ayaa fasalkooda lagu ogolaan jirin marka annaga hadda markaa caalamku waa isbedelay carruurtii waxay u baahan yihiin in xanaano laga soo bilaabo sida hadda buug uu qoray xanaanooyinka qaybo kala badan ay leeyihiin slow learners waxa la yidhaha ilmaha maarata oo ku yartahay inay wax bartaan waxaa soo baxay maaragtay carruur cudur oo maarata waxaan cudur dhihi karin laakiin xaalad la nool xaaladdaas oo ah maaragtay autismka oo kale iskuolay u baahan yihiin